qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha sayaquulu wuxuu dhihi doonaa assufahaau kuwii caqligaabta ahaa min annaasi xaalay dadka ka mid yihiin maa maxaybaa wallaa jeediyey hum iyaga maxaa jeediyey can qiblatihim qibladoodii xaggoodii ka jeediyey allatii qiblada oo kaanuu ay ahaayeen calayhaa korkeeda qul waxaa tidhaahdaa lilaahi alle oo keliya unbuu u sugnaaday almashriqu qorax soo bax waalmaqribu qorax dhac yahdii waa hanuuninayaa alle man qofkii yashaa-u uu doonayo ilaa siraatin jid intii ka abuu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan aayaddanna marka waxay ka warramaysaa qibladii markii la beddelay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam markii hore ee maka uu joogay labadaba waa isku heli karay inuu kacbadana qaabilo baytalmaqdisna qaabilo waa awoodi karay oo bayna ruknayn ayuu ka soo jeesan jiray markaas kacbadana hortiisay noqonaysaa shaamna marka waa kasii horraysaa oo ruuxu markuu kacbada ku dhex jiro oo masjidulxaraamka ku jiro meel allaale meeshuu doonuu kacbada uga soo jeesan karaa marka wuxuu isku jamcinay isku jamciyey nebiga sal alla ly slam markii uu maka joogay qiblatul ambiyaa isaga ka horreeyo baytalmaqdis ahaydna inuu qaabilo qiblatu abiihi ibraahimna inuu qaabilo kacbada ah marka labada rukni ruknulyamaaniga ee xajarul aswadku ka ayuu qaabili jiray markuu qaabilo kacbadana waa qaabilsan yahay baytalmaqdisna waa sii qaabilsan yahay markii madiine la tegay arrintaa marka may waa suurtoobi weysay ile madiine kacbadii waa laga soo dheeraaday hal dhinac unbay ka xigtaa madiina hal dhinac unbay kacbadu kasoo xigtaa baytalmaqdisna jihada kale oo gadaal ayuu aadayaa markaas rasuulka sal alla ly slam waxaa la amray baytalmaqdis inuu u jeesto lix iyo toban bilood ama toddoba-iyo toban bilood ayuu baytalmaqdis u jeeday oo markuu tukanayaba halkaas u jeesan jiray rasuulkuna wuxuu jeclaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi kacbada in loo soo jeediyo ayuu aad u jeclaysanayay qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha ayaa noo imaanaysa marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qibladii uu jeclaa ayuu usoo jeediyey lix-iyo toban bilood ka bacdi ama toddoba-iyo toban bilood kadib kacbadaa nebiga loo soo jiheeyey meeshaas ayaa marka dadkii waxay isla dhex qaadeen yahuuddiina waxay yidhaahdeen maxaa qibladiisii ka jeediyey haddii uu xaq ku taagan yahay waa wareersan yahay reer reer maka ama kufaaru qurayshna waxay yidhaahdeen dhulkiisiibuu usoo xiisay meeshii uu ku dhashay buu usoo xiisay walacalla waxaa laga yaabaa inuu idinka idin idinku soo laabto oo iyagana marka damac baa galayo waxay is yidhahdeen hadduuba xaggiina usoo jeestay dhinaciina usoo socdaa qoladii munaafiqiintana waxay yidhaahdeen waxaani diin maahan marna halkaan loo jeeda marna halkaan loo jeesanayo kulligood marka sufahada iyo dadkan doqomada la sheegaayo ama dadkan caqli gaabtaa saddexda sinfiba waa soo gelayaan marka munaafiqiinta yahuudda iyo mushrikiinta sayaquulu wuxuu dhihi doonaa yacni wuxuu yidhi oo kalow sayaquulu wuxuu odhanayaa assufahaau kuwa doqomada ah oo caqli gaabta ah waxay dhihi doonaan markii qiblada kacbada xaggeeda lagu jeediyo min annaasi xaal ay dadkana ka mid yihiin kuwaasi maa maxaybaa wallaahum iyaga jeediyey can qiblatihim qibladoodii ka jeediyey allatii qiblada oo kaanuu ay ahaayeen calayhaa korkeeda ay ahaayeen qibladii ay u taagnaayeen ay ku taagnaayeen maxaa ka jeediyey saasay dhihi doonaan kuwa caqligaabta ama yahuud ha noqdeen munaafiqiin ha ahaadeen mushrikiintii quraysh ha noqdeen kulligood sidaasay dhahayaan qul waxaa tidhaahdaa lilaahi alla oo keliya unba u sugnaaday almashriqu qorax dhac qorax soo bax waalmaqribu iyo qorax dhacba marka jumladan iyaga jawaabay u tahayo haddii bari loo jeestana allah iskale galbeed haddii loo jeestana ilaahay baa iskale sida uu bari iyo galbeed isaga u leeyahay ayaa xukunkana isaga iska leh haddii dadka uu yidhaha inta u jeesta meeshaasay u jeesanayeen halkan kale u jeesta haddii uu dhahana waa u jeesanaya wax lala yaaba marka maaha arrintaa iyadan qul waxaa tidhaahdaa lilaahi alla oo keliya unbaa almashriqu qorax dhac oo u sugnaaday qorax soo bax waalmaqribu iyo qorax dhac oo u sugnaaday alimaamu albukhaari marka meeshaan wuxuu wariyey bisanadihi ilaa can ilbaraa bni caazib radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slam sallaa ilaa beyt اlmaqdis nabiga beyt اlmaqdis uu u tukaday sittata cashara shahran aw sabcata cashara shahran lixiyo toban ama toddobiyo toban bilood wa kaana yucjibuhu waxau jeclaa an takuuna qiblatuhu qibala اlbeyt qibladiisu inay kacbada noqoto wa annahu sallaa awala salaatin salaadtii ugu horreysay ou tukaday sallaahaa oo yacnii kacbada u jeestay salaata salaata alcasri bay ahayd ayuu tukaday wa sallaa macahu qowmun wa anahu wa anahu sallaa awala salaatin sallaahaa salaata alcasri ayuu tukaday ayb wa sallaa macahu qowmun dad ayaa la tukadeen fakharaja rajulun miman kaana sallaa macahu dadkii nebiga la tukaday qiblada kacbadana isagoo u jeeda arkay nin ka mida ayaa baxay fakharaja rajulun miman kaana sallaa macahu famara calaa ahli lmasjidi dad masaajid ku tukanayuu soo maray wahum raakicuuna iyagoo rukuucsan qaala wuxuu yidhi ashhadu billaahi waxaan ilaahay markhaati uga ahay laqad sallaytu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama qibala maka nebigaan la tukaday kacbadaanna xaggeeda ula tukaday yacnii qur-aan ayaa soo degay waa la nasakhay qibladaad ku taagan tihiin fadaaruu kamaa hum qibala albeyt siday ahaayeen bay u leexdeen waa wareegsadeen kacbada xaggeeday u jeesteen wa kaana aladii qad maata cala alqiblati dadkii marka qiblada intaan la bedelin dhintay ka horna qabla an tuxawala qibala albeyti intaan loo jeedinin rijaalan dad bay ahaayeen rag qutiluu la dilay lam nadri ma aanan garanin maa naquulu fiihi qibladii waa la bedelay dadkii dhintay iyadoon la bedelin weli dhintay salaadoodii maxay noqonay baan ku wareernay faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay salaadiinna ma ahan mid dayacayo oo dadkaana salaadooda sax waaye ee ninkan dambena waxaa laga rabaa meeshii u jeesan la yidhi inuu u jeesto xadiidkaasuu bukhaari uu keenay uu wariyey ee qibladii markii la wareejinayey ama la leexinayay ayuuna ku saabsan yahay yahdi alla waa hanuuninayaa man qofkii yashaa-u ou doonayo ilaa siraatin jid intii ka abuu ku toosinayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan istiqaamaduna waxay ku jirtaa amarka alloo la raaco meel allaale meesha uu kuu diro ilaahay subxaanahu wa tacaala ayb macnahaasaa marka uu tilmaamay xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa bukhaari ee uu aayadda ku fasiray qofkii xugun la nasakhay isagoon ogeyn sidii hore iska haysto waxba qofkaasi dembina kuma jiro waxna ma laga rabo haddii laakiin uu ogaado sidii loo nasakhay waa inuu camal falaa leanna dadkaani waxaa muuqata dhowr salaad ama salaadoodii qeyb ka mida inay u jeedeen baytalmaqdis qeyb kalena kacbada usoo jeesteen salaadiina soo celiya lama dhihin maadaama iyagu qofku wuxuu ku qasban yahay ama amarku uu waajibkiisu fulaa oo korkiisu uu noqonayaa marka uu ogaado iyagu markay ogaadeen waa wareegsadeen intii ka horreysay waxba looma haysto ayb wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa wakadalika sidaadaas oo kale sidii aan nabiyullaahi ibraahim u doorannay kama stafaynaa aadama ee ibraahiima sidii aan nabiyullaahi ibraahim aan u doorannay aakhira iyo adduunba sidaadaas oo kalean jacalnaakum waxaanu idinka dhignay idinka ummatan ummad ummadda oo wasatan akhyaar ahoo khayr badan litakuunuu si aa u ahaataan shuhadaa'a markhaatiyaal calannaasi dadka korkooda aada ugu ahaataan maalinta qiyaamaha wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu ahaado calaykum idinka korkiinna shahiidan mid idinku markhaati furaayo wamaa jacalnaa ma yeelin alqiblata qibladii kama aanan yeelin allatii qiblada oo kunta anta adiguba calayhaa korkeeda aad tahay qiblatan kama aanan yeelin ilaa linaclama inaan oga aan muujinno oon dadka bannaanka usoo dhignoon u muujinno mooyaane wax kale ugama aanan yeelin qiblo man aan muujinno axad yatabicu raacayo alrasuula rasuulka raacayo minman aan ka muujinno yanqalibuu gadoomaayo calaa caqibayhi labadiisa cirbood korkooda u gadoomaayo oo diintiiba iskaga baxayo wa inhu sha'niya kaanat waxay ahaatay ataw attaxwiilatu wareejintaas qiblada la wareejiyey waxay ahaatay la kabiiratan tu weyn bay ahaatay ilaa cala aladiina kuwii korkooda maahane hada allaahu alla uu hanuuniyey wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyudiica inuu dayacayo iimaanakum iimaankiinna mid dayacayo ilaahay ma aha ina allaaha alle la ra'uufun mid turid badan waay raxiimun naxariisasho badan binnaasi dadka u turid badan oo u naxariis badan aayaddan marka alle wuxuu leeyahay wakadalika jacalnaakum waxay ku xihan tahay marka walaqad istafaynaahu fi ddunyaa nabiyullaahi ibraahim annagaa dooranay buu ilaahay yidhi wakadalika sidaadaas aan u doorannay nebiyullaahi ibraahim sidaadaas oo kale jacalnaakum idinka waxaan idinka dhignay ummatan ummad ummadda oo wasadan akhyaar ah wasadan marka waxaa laga wadaa hadda khayr badan dad khayr le ay khiyaaran cadlan dad cadaalad ku sifaysan ayaan idinka dhignay marka wasadan macnaheedu waa dad markhaati galoo cadaaladan idinka yeelnay idinka waxaa kaloo la yidhi wasadan dhexdhexaad dhexdhexaad marka muslimiintu waa dhexdhexaadoo waxay dhexdhexaad ka yihiin guluwiga nasaarada oo ayagu inay nebiyullaahi ciisa ambiyada nebigoodii ilaahay ka dhigeen wiil ilaah waayay yidhaahdeen guluwigaas marka muslimiintu waa ka beri waana ka fog yihiin jafaaga yahuuddana qaabdarrada yahuuddana way ka fogaadeen oo iyaguna ambiyada ilaahay inay dilaan inay ihaanaystaan iyo inay caayaan nabiyullaahi ciisa waa kuwii caayey nabiyullaahi moxamed inay sixraanay waa waxay isku dayeen waa sixreen sun ayay diraac ama yacnii hilib ayay u sumeeyeen ambiyada ilaahay kuwa badanna waaba laayeen oo gacantooday ku dhinteen marka dadkaasoo kalena ma ahan muslimiinta oo waxaa la yidhaahdaa al-islaamu wasatun bayna almilal islaamku waa dhexdhexaad diimaha dhexdhexaad uu ka yahay yacni diin kastaa baatilka ay wadato waa ka tegey waa waa tuuray wixii iyada ay wadato oo xaq ahna islaamka ma laga weynayo marka ninkii xaq rabo halkaanu ka helaa islaamka al-islaamu wasatun bayna almilali wa ahlu sunnati waljamaaca wasatun bayna alfiraq ahlu sunnati waljamaacana caqiidadoodu waa dhexdhexaad firqooyinka o dhan dhexdhexaaday ka yihiin macnahaasna waa lagu macneeyo wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan dhexdhexaadku marka waxaa weeyaan bayna alguluwi bayna alifraadi waltafriid ayay u dhexeeyaan ka badbadisna ma aha gaabinna ma aha dhexdhexaaday ku taagan yihiin labadaas macnaa lagu macneeyey marka wasadantan ayb wakadalika sidaadaas oo kale saan nabiyullaahi ibraahim u doorannay jacalnaakum idinka ummatu muxamedana waxaan idinka yeelnay ummatan ummad ummadda oo wasadan akhyaar ah khayr leh ayb ama dhexdhexaad ah litakuunuu si aad u ahaataan shuhadaa'a markhaatiyaal calannaasi dadka korkooda aada ugu ahaataan meeshaana waxaa laga qaatay qofka markhaatida noqonayo sharcan waa inuu yahay qof cadli ah qof khayr leh inuu yahay walidaalika marka markhaatida cadaaladaa loo shardiyaa qof aan cadaalad ku sifaysnayn markhaati ma noqon karo cadaaladuna waxay tahay an yakuuna musliman caaqilan baaligan saaliman min asbaabi alfisqi wa khawaarim almuru'ati qofku waa inuu muslim yahay caaqil yahay qaangaar yahay fisqi inuu ka nabad galo nin fisqi munhamig ku ahoo ku dhex jiro waa inuunan ahayn waxyaabaha akhyaarnimadiisa dhaawacayana waa inuu ka fogaadaa marka intaa laga helo ninku waa markhaati marka aakhiro maadaama dad kale xugunkii lagu xukumi lahaa iyaga markhaati looga dhigaayo waa inay iyagu khayr leeyihiin oo cadaalad ay ku sifaysan yihiin adduunyadana qof markhaatidiis ama warkiis marka dad lagu kala saaraayo waxaa loo baahan yahay inuu isaguna cadaaladdaas ku sifaysan yahay haddii laga waayo waa iska tegayaa wax markhaati ma noqonayo waxaa kalooy culummada meeshaan ka fahmeen sidoo kale ijmaacu haadihi alumma inuu xujo yahay xujiyat lijmaac ummaddan muslimiin yacni ummatu moxamed culimmadooda wixii ay kulligood ku kulmaan oo aynan isku khilaafin waxaasi waa xaq xadiid baana wuxuu ahaa laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddayda baadi kuma kulmayso uu yidhi nabiga sal l slam marka aayaddanna waa laga qaatay ijmaaca inuu xujo yahay mar haddii ilaahay khayr ku sheegay oo la yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ay khiyaaran cadlan ummaddaas marka cadaaladda ku sifaysan xukunkii iyo waxii ay sheegaan oo ay nebigooda ka sheegaan ama ay alle xaggiisa ka sheegaan waa wax run ah oo aynan isku khilaafin waa wax runa marka labadaa faa'iida marka meesha laga qaadan litakuunuu si aada u ahaataan buu alla cadaalad idinkaga dhigay shuhadaa'a markhaatiyaal de marka sidan la leeyahayna ma laga wada halhal halhal ma laga hadlaayo ummadda dhan waay ummadda dhammaanteed baa cadaalad ku sifaysan laakiin qof qof faasiqa waa laga helaa ummaddan litakuunuu saaad u ahaataan shuhadaa'a markhaatiyaal cala annaasi dadka korkooda marka calannaasidaana marka laba tafsiira ku jirto oo axaadiista u markhaati kacayaan mid waxa uu yahay qiyaamo marka la tago ummadahay ku markhaati furayaan ambiyada markay yimaadaan nebinebiyaalka ee alleh ummaddii iyo ambiyadii iyo ummaddoodii uu isu keeno waxaa la dhahayaa nebiga marka risaaladii ummaddii baa laleeyahy risaaladii ma idin soo gaarsiiyey nebigii baa la weydiinaa markaasuu dhahayaa haa ummaddan waa soo gaarsiiyey risaaladii aad ii soo dhiibtay iyagii baa la weydiinayaa waa inkirayaan mayay dhahayaan markaasaa nebigii waxaa la leeyahay yaa markhaati ku ah inaad soo gaarsiisa ummatu moxamed buu leeyahay ummaddii nebi moxamed baa marka dhawaaqayso oo waxay leeyihiin nebiyullaahi nuux nebiyullaahi huud saalix kulligood baa soo gaarsiiyeen dadka risaaladii loo soo diray see ku garateen baa la leeyahay qur-aankaan akrinay bay dhahayaan oo nebiyullaahi moxamed baa noola yimi marka litakunuu shuhadaa'a cala annaas sidaas macno labaadna waa ku jiraayo waxay tahay ummaddan muslimiinta akhyaartooda qofkii ay wanaag uga markhaati kacaan waa wanaagsan yahay qofkaas qofkay xumi uga markhaati kacaanna waa xun yahay oo waxaa saxiixa ku sugan nebiga sal alla ly slam iyo iyo asxaabtiisii oo isla joogaan ayaa janaaso lasoo marsiiyey markaas ayaa waxay yidhaha khayr bay ku ammaaneen faatnow calayha khayran khayr bay ku sheegeen markaasuu nebigu yidhi wajabat waa u waajibtay mid kalea la soo mariyey khayr bay ku ammaaneen waa u waajibay khayrkii mid saddexaad baa soo maray janaaso saddexaad shar bay ku sheegeen markaasuu yidhi wajabat waa u waajibtay markii nebiga la su-aalayna wuxuu yidhi antum shuhadaau llaahi fi lardi idinka waxaad tihiin ilaahay markhaatiyaalkiisa dhulkan korkiisa marka ummaddan dadkeeda akhyaartaa ninkay isaga markhaati kacaan khayr iyo wanaag iyo sharaf ay ugaga markhaati kacaan qof wanaagsan shar iyo xumaan qofkay kulli ku wada sheegaanna waa shar badan yahay labadaas macnaa marka ah ayaa shuhadaa cala annaas adduunka iyo aakhirada labadaba wayakuuna arasuulu rasuulkiina uu ahaado calaykum ay lakum idinka ou idin ahaado shahiidan markhaati rasuulkiina idinkou idin markhaati furayaa ama calaykum korkiina shahiidan markhaati ou idinku furo calaykumta marka dabari laakiin lakum buu u macneeyey markaa idinkou idiin markhaati furaya waa nebiga wamaa jacalnaa ma ka yeelin alqiblata qibladii allatii qiblada oo kunta meeshaanna marka aada u fiiri laba tafsiiraa ku jirto midka koowaad waxaa weeyaan kaafka inuu iska zaa'id yahay bimacnaa antana in laga wado haddii sidaa loo macneeyo wuxuu noqonayaa qiblada aada hadda ku taagan tahay qiblo kama aanan dhigin ilaa linaclama man man yatabicu rasuul siaan waxaan uga yeelnay sidaa inaan muujinno qofka fiican iyo qofka xun aan kala saarno tafsiirka labaad wuxuu yahay wamaa jacalna alqiblata qibladii ma aanan ka yeelin allatii qiblada oo kunta calayha aada ahayd korkeeda qibladii aada awal ku taagnayd waa baytalmaqdise mansuukhatan kama aanaan dhigin mid laga tegay oo la nasakhay kama yeelin marka mar kasta jacalnaadan laba mafcuulay rabtaa alqiblata waa noo taallaa ka kale waa lasoo qadara haddii marka tafsiirka koowaad aan ku soconno oo aan kunta ka dhigna bimacnaa anta tafsiirku wuxuu noqonayaa wamaa jacalnaa ma ma ka yeelin alqiblata qibladii allatii qibladii kunta ay anta adigu calayhaa korkeeda aad tahay qiblatan kama aanan yeelin tafsiirka kale haddaan ku wadnana wamaa jacalnaa ma aanan ka dhigin alqiblata qiblada allatii qiblada oo kunta aad ahayd adiga calayhaa korkeeda aad ahayd ood ku tukan jirtay mansuuqatan kama aanan dhigin tulla nasakhay ilaa linaclama inaan soo muujinno oon bannaanka soo dhigna maahane man qof yatabicu raacayo alrasuula rasuulka raacayo minman aan kasoo bandhigno oon ka caddayno yanqalibu gadoomayo noqonayo calaa caqibayhi cirbihiisa u laabanayo waxaan u yeelnay qiblada sidaan aan uga bedelno xaggan u keennay dadki inaan ku kala saarno oo aan muujinno ilaahay isaga waa og yahay linaclama inaan og ogaano ma aha ilaahay mar walba waa ogaa isaga laakiin cilmu duhuur weeyaanu bannaankuu soo dhigaa wixii isagu ogaa dadkaa la tusaa bannaankaa la keenay marka ilaa linaclama inaan muujinno waayo marka man yatabicu rasuula qofka rasuulka raacaya inaan soo muujinno minman aan ka muujinno yanqalibu noqonayo calaa caqibayhi iska ridoobayo diintiiba isaga tegaya oo munaafiqiintii wixii la midka ahaa wain kaanad arrinkan arrin weyn inuu yahay baa alla sheegaya marka wuxuu leeyahy wain hushaniye kaanad waxay ahaatay wareejintaa la wareejiyey kaanada isimkeeda adtaxwiilatu wareejintii la wareejiyey qibladu la kabiiratan arrin culus oo weyn ayuu ahaaday ilaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahane hadallaahu alla ou hanuuniyey iyaga lama cusla maxaa yeelay wuxuu leeyahy iyaga yacni iimaankooday ku qaabilayaan xaggaan ujeesta waa ujeesanayaan xaggaan ujeesta waa ujeesanayaan waxay la amray samaynayaa laakiin dadka iimaankoodu daciifka yahay meeshaasi waa ku hoobteen culamada marka waxay yidhaahdaan awalu naskhin fi lqur'aan kan wa shaygii ugu horreeyey ee la nasakhay qur-aanka dhexdiisa fii sha'ni alqibla ayuu ku saabsanaa sidaasay marka arrin culus u noqotay ilaa cala aladiina kuwii maahani hada allahu alla uu hanuuniyey kuwaasaysan korkooda ku cuslayn wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyudiica inuu dayacayo iimaanakum ay salaatakum iimaanka meeshan salaadaa laga wada biitifaaqi salaf a'immadu say isku waafaqeen waxayna ku timid aayaddan markii qiblada la bedelay ayaa waxay yidhaahdeen saxaabadii nooleyd walaalaheen dhintay iyadoon qibladii la bedelin salaadoodii talow say noqonaysaa markaasaa alla yidhi kuwaa salaadooda lama dayacayo maxaa yaele amar allay qaateen wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyudiica inuu mid dayacaya ilaahay ma ahaanin iimaanakum iimaankiinna salaadaa marka laga wadaa mas'alo caqiidaana meeshaas waa laga fahmayaayo culammadu waa ka fahmeeno waxay tahay acmaashaan aan samaynaynay daacaadka inay iimaan tahay iimaanka marka la qeexayo waxaa lagu qeexaa iimaanku waxaa weeyaan ictiqaadun fi lqalbi qalbiga oo wax ictiqaadiyo wixii laga rabay nudqun bilisaan carabkii wax ku dhawaaqayo tawxiidkii u carabkii ku dhawaaqaya wa camalun bilarkaan jawaarixdoo laga camal falo marka mar haddii salaadii iimaan lagu tilmaamay acmaashu iimaan waayo marka acmaashaasi marka ha noqoto haddii la doono yacni ama ama sunna ha ahaato ama waajib ha ahaato camal saalixa oo dhan waa iimaan ayb wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyudiica midkii day mid dayacayo iimaanakum iimaankiina salaadiina ilaahay ma dayacayo salaaddii marka haddii iimaan lagu sheegay acmaashu waa iimaan marka caqiidatu ahlisunna waljamacana sidaasay tahay dadka marka acmaasha iimaanka ka bixiyana waxaa la yidhaha murji'a waa firqa firaqii jiri jirayna ka mida iyaga markaa yacni acmaashay iimaanka ka bixiyaan oo waxay yidhaahdaan camalku iimaan ma la ma ma ahan iimaan in allaha alle bin la ra-uufun mid turid badan waay raxiimun naxariis badan binnaasi dadka u turid badan oo u naxariis badan qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaaءi falanuwaliyannaka qiblata tardaaha qad xaqiiqe ahe naraa waxaan arkaynaa waxaan arkaynaa taqaluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaa'i naxwa samaa'i samada xaggeeda uu ku gadgadoomayo hadba araggaaga aada kor fiirinaysid falanuwalliyannaka falawallaahi nuwalliyannaka waa kuu jeedinaynaa oo kuu jeedinaynaa qiblatan qiblo qiblada oo tardaahaa aada ka raalli noqonaysid ood jeclaanaysid fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi alxaraami masjidulxaraamka xaggiisa u jeedi jihadiisa waxaysu maa meel kastoo kuntum aada ahaataan fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyaalkiinna shatrahu masjidulxaraam xaggiisa u jeediya wa ina aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey layaclamuuna way og yihiin annahu way ogaanayaan annahu kacbada arrinkeeda alxaqu dhab inuu yahay way og yihiin min rabbihim xaal ou xagga rabbigood ka ahaaday wamallaahu alla ma ahaanin biqaafilin midkii moog camaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan meeshaana marka taqdiim iyo taakhiir baa jiraa la yidhi aayaddaana siyaaq xagga macnaha iyadaa soo horeyso sayaquulu sufahaa'uda ka soo horeyso lianna markii qiblada loo jeediyey kabacdi bay dhaheen soo maaha sayaquulu sufahaau min annaas marka taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro waxaa lasoo hormariyey waxay dhehi lahaayeen iyo wixii ay waxaa ku dhahayeenna waa lasoo waa gadaala loo dhigay nabiga sal alla ly slam marka wuxuu aad kor buu fiirin jiray intaa uu muddadaa uu baytalmaqdis u jeeday wuxuuna rabbigii ka rajeynayey kacbada in loo soo jeediyo marka kor fiirintu waxay tahay faraj iyo ayuu xagga alle ka sugaa qad xaqiiqe ahe naraa waxaan arkaynaa wajhaka taqalluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa inuu noqnoqonayo hadda sama fi samaai samada xaggeeda uu ku gadgadoomayo unoq ku noqnoqonayo falanuwalliyannaka marka kor ku noqnoqoshadaasna waxay tahay faraj buu rabaa iyuu sugayaa aayadahanna waxaa laga qaadanaa qur-aanku inuu tartiib tartiib usoo degay leanna aayad yacni xukunkan ka hor nebigu qur-aan buu rajaynayaa marka inuinuu kusoo dego falanuwalliyannaka waan kuu jeedinaynaa oo kuu jeedinaynaa qiblatan qiblo qiblada oo tardaaha aada ka raalli noqonaysid ood jeclaanaysid waa qibladii marka uu rabay oo kacbada xaggeeda ayaa loo soo jeediyey fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi masjidkii dhi xaggiisii u jeedi alxaraami xurmada lahaa kacbadii baana loo jeedaa marka meeshaan marka dhowr mas'alaa ku jirto mas'alada koowaad waxa ay tahay aayaddaani maxay nasakday aayaddaani waxay nasakday xugun hore u jiray oo ah baytalmaqdis in in loo jeeday aayaddan baa nasakday meeshaan marka culamaa ul usuul waxay yidhaahdaan waxaa laga qaadanayaa naskhu sunnati bilqur'aan sunnada in lagu nasakho aayad qur-aan hadda waxaa la nasakha waa sunna aayad maahan kale qur-aanka kuma jirto aayad dhahaysa baytalmaqdis u jeesta ma jirto marka baytalmaqdis maxaa loogu jeestay amar nebi oo sunno ah sunnadaa marka waa la nasakhay aayad qur-aan oo la akrinayaana lagu nasakhay marka naskhu sunnati bilqur'aan baa meeshaa ku jiro waxaa kaloo aayadda ay tilmaamaysa ama axkaamta aayadda ay sheegaysa ka mida qibladaas waxaa la yidhi kacbada xaggeeda u jeeso markaad tukanaysid kacbada qaabil waa amar amarkaas marka waxaa weeyaan waa wujuub qof kastoo salaad tukanaya marka waa inuu qiblada xaggeeda u jeesto kacbada u jeesto xaggeeda saas darteed marka istiqbaalu lkacbati shuruudda salaaday ka mid tahay ayib xaalaad dhifa oo un laga reebay maahane qofku markuu safar ku jiro salaad sunna a tukanayo gaadiid saaran yahay markii cabsida ka badato oo dagaal uu ku jiro iyo adu meelahaas oo kale la laga reebay inta kale asalka in qiblada loo jeesto meeshaa marka loo jeesanayana waa meeshii aan kasoo hadalnay nabiyullahi ibraahim dhisay waxaana qabrina ma jiro wax kaloo jiraana ma lehe waa meel ilaahay doortay oo u doortay ummaddiisa isaga caabudaysa inay halkaa fiiriyaan ay u jeestaan marka ay tukanayaan una soo xajiyaan cumrigooda hal mar marka ma ahan dadka qaar haddaad weydiisid xaggee loo jeestaa qabrigaa kacbada ku yaallay aaminsan yihiin saas darteed in lagu dawaafo qabrigii nebiga waxaas oo dhan waa jahaalaad iyo dalaalaad aada u weyn qabriga nebiga madiinow ku yaallaa maka ma jiro kacbadana wax qabriga kuma yaallo waa beytkaas ilaahay u dhisay allaa tushrik bii shay-an watahir beytiya lilaa'ifiina waalcaakifiina waarukaci sujuud waxaa kaloo aayaddu tilmaantay shatra almasjidi alxaraam yacni naxwa almasjidi alxaraam u jeesta kacbada xaggeeda qofku marka kacbadu wuxuu ku yahay laba xaalad marna waa arkayaa oo kacbada ishiisa ugu jeedaa marka kacbada aada arkaysid waa inaad iyada qaabishid caynteeda kacbada caynteeda marka yani haddaad bixaytu markaad soo socoto kacbada xaggeeda usoo socoto xabadkaaga waa inuu kacbadii derbigeeda qaabilayo waa marka aad kacbada arkaysid haddii aadan u jeedin oo aad kacbada kasoo fogaato sida hadda annaga kacbadii hadda waa ka fognahay markaas waxaa la qaabilaa dhinaca ay kaa jirto unbis jihada oo dhan qiblay noqonay markaas walidaalika nabiga reer madiina muxuu ku yidhi maa bayna almashriqi waalmaqribi qiblatun meesha qoraxda ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo qibla udhaxayso inta u dhaxayso o dhan waa qiblo innaga hadda markaa saas haddaan samayno midigtaada haddaad ku beegto qorax soo bax bidixdaadana qorax dhac ah ku beegto hortaada wixii jiro dhan waa qiblow marka hortaada maxaa jira waqooyi oo dhana hortaada jirta ee kacbada waqooyi oo dhan may ku fadhisaa marka ma ku fadhisa laakiin maadaama ay culus tahay qofka in la yidhaahdo adoo kacbadii malaayiin yacni kumanaan kilomitr u jiro kacbadii haddana waa inaad isku aadisaa de qofku waa ku dhibtoon lahaa caynteeda waa inaad isku aadisid dhibay noqon lahayd marka qofkaasi jihadaa looga kaaftoomay marka jihada keliya uun inuu qaabilo culimadana waxay kusoo dhaweeyeen arrintaas mararka qaar waxaa jira masjid safkiisuba dheer yahay oo laga yaaba in matalan boqol iyo konton qof in safka koowaad uu qaado matalan suuragalna maaha boqol iyo konton qof inta ay gasho kacbada derbigeedu inuu intaa la eg yahay ma suuragal maaha lama eka intaas laabudda marka dad safkii ku jiraa ka baxsan oon kacbada markaa xabadka ku qabanaynin haddana salaadoodu waa saxeix limaada marka aad ka fog tahay kacbada jihadaa lagu amray inaad qaabishid maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla haddii aad laakiin ku dhex jirto masjidulxaraamkii oo iyadiiba aada u jeedid markaa lagaama yeelayo jihadan qaabila keliya walidaalika dadku saas waa kuwa u wareegsan leanna nin walbaa meeshuu joogo waa kasoo qaabili karaa kacbada waxyaabo badanoo marka la ysku dhibo ayaa meeshaas kaaga ishkaalkaas kaaga furfurmaya ayb fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi masjidkii xaggiisii alxaraami xurmada lahaa waa kacbadii waxayumaa meel kastoo kuntum aada ahaataan fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyaalkiina shatrahu masjidulxaraam dhinaciisa xaggiisa u jeediya wa ina aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey layaclamuuna way og yihiin annahu ana amra alkacbati kacbada shanigeeda alxaqu dhab inuu yahay xaqaa inuu yahay xaggay ka ogaadeen marka kitaabadooda in nebiga xaggaa loo jeedin doono meeshaas qiblo ay u noqon doonto way og yihiin inay xaq tahay kitaabadoodaayna ka ogaadeen min rabbihim xaalow xagga rabbigood ka ahaaday xaqaasi wama llaahu alla ma ahan biqaafilin midkii moog camaa yacmaluuna yahuud waxay samaynayso nimankaa waxay samaynayaan ilaahay ma mooga waa goodi waa marka yaa ku jira walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin maa tabicuu qiblatak walawallaahiya in atayta haddaad ula timaado aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin aayad dhammaanteed aayad kasta haddaa ula timaado maa tabicuu yacni mucjizo kasta haddaa ula timaado maa tabicuu ma raacayaan qiblataka adiga qibladaada ma raacayaan wamaa anta adiguna ma tihid bitaabicin ku raacayo qiblatahum iyaga qibladooda wamaa bacduhum ahlu kitaab qaarkoodna ma ahan bitaabicin mid raacayo qiblata bacdin qaarka kale qibladiisa yahuud nasaaro ma raacayso nasaarana yahuud ma raacayso qiblada ku raaci mayso wala in ittabacta wala wallaahi in itabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum waxaa nafahoodu jecel yihiin haddaad adiga raacdo min bacdi maa kolkii kadib min bacdi maa kii kadib jaa-aka adiga kuu yimid min alcilmi oo cilmi ah wixii adiga kuu yimid oo cilmi ah kadib inaka adiga idan markaa la min aldaalimiina kuwa dulmi falay yaad ka mid ahaanaysaa meeshaanna marka ilaahay wuxuu sheegayaa yahuud kufrigooda madax adeygooda mukhaalafadooda alla wuxuu leeyahay ibnu kathiir wuxuu yidhi yukhbiru tacaala can kufri lyahuudi ayuu ka warramayaa alla yahuud gaalnimadooda wa cinaadihim madax adeegooda wa mukhaalafatihim mukhaalafadooda ay khilaafayaan maa yacrifuunahu waxa ay yaqaanaano min shani rasuulillahi a sal slam wa annahu low aqaama calayhim kulla daliilin hadduu u keeno calaa sixati maa jaaahum bihi wuxuu ula yimid saxiix inay yihiinna daliil u ah lama tabacuuhu ma raaceen wa tarakuu ahwaahum ahwa'doodiina kama tageen siduu alla u yidhi in aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa-atkum kullu aayatin xataa yarawu alcadaaba alaliim marka shaniga qibladana inuu weyn yahay baa ilaahay tilmaamaya wuxuu leeyahay nimankan yahuudda adiga qibladaada ma raacayaan adigana tooda inaad raacdid uma socotid uma raacaysid iyagana israaci maayaan qaarkood qaarka kale qiblada ay leeyihiin nin walbaa wixiisu gooni ha u ahaadaan marka oo nimankaas yahuudda iyo nimankan nasaarada ha raacin waxa ay meesha ku hayaan ahwaa waaye diin maaha haddii aad raacdo markaad cilmi yeelato kadibna daalimiintaa ka mid noqonaysa dee nebiga ma raacayo salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi laakiin inaga waay wax naloo wax naloo sheegaya wala-in atayta aladiina haddaad ula timaado kuwii uutulkitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin mucjizo kasta haddaad ula timaado maa tabicuu ma raacayaan qiblataka adiga qibladaada wamaa anta adiguna ma tihid bitaabicin ku raacayo qiblatahum iyaga qibladooda wamaa bacduhum qaarkoodna maahan bitaabicin mid raacayo qiblata bacdin qaarka kale qibladooda wala-in itabacta haddii aada raacdo ahwaa'ahum waxaa nafahoodu jecel yihiin yahuud iyo nasaare hawadooda min bacdi maa kolkii kadib jaa-aka uu kuu yimid min alcilmi min bacdi maa kii ka bacdi jaa-aka adiga kuu yimid oo min alcilmi cilmi ah kadib inaka adiga idan markaa lamin aldaalimiinaad ka mid ahaatay marka min bacdi ma jaa-aka min alcilmi waxaa loo leeyahay iyadana faa-iidaa ku jirto ibnu kathiir wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay wainama dalika can amri illahi tacaala uma xadara tacaala ilaahay wuxuu ka digay can mukhaalafati alxaqi xaqa in la khilaafo aladi yaclamuhu alcaalimu qofka wax og xaqa uu og yahay inuu khilaafo ila alhawaa wax nafsadiisu jeceshahayna ou aado markaa u khilaafo faina alcaalima faina alcaalima qofka caalimka ah aqwamu min gayrihi alxujatu calayhi aqwamu min gayrihi xujada isaga ku oogmaysaa waa kaga toosnaan badan yahay waa kaga qumid badan tahay xujada isaga kayrkiisa yani ninka caalimkaa iyo nin jaahila isku mid maaha ninkan caalimkaa ee haddana xaqii khilaafay xujada qoortiisay u suran tahay walihaada qaala mukhaaiban lirasuuli saa darteed marka alle wuxuu yidhi isagoo rasuulka la khidaabayo walmuraadu bihi lumma muraadkuna ummadda ay tahay oo laga wado ummadda wala in itabacta ahwaa'ahum min bacdi ma jaaءaka min alcilmi inaka idan la min alظaalimiin aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna'ahum aladiina kuwa aataynaa aanu siinahum iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuuna way aqoonsanayaan hu nebi moxamed ay aqoonsanayaan kamaa sida yacrifuuna ay u aqoonsanayaan ay u garanayaan abna'ahum wiilashooda wa ina fariiqan koox oo minhum ahlu kitaabkii ka mid a layaktumuuna alxaqa xaqii bay qarinayaan walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og alxaqu xaqii alxaqu haadaakani alxaqu xaqii waaye min rabbika xaalow xagga rabbigaa ka ahaaday falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya ha ka mid ahaanin aayaddanna marka waxay tilmaamaysaa nimankan ahlu kitaabka ama yahuudda cilmi la-aan inaynan haynin oo nabiy llaahi maxamed inay yaqaanaan sida ilmahooda ay u garanayaan si ka badan walidalika cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu waxaa laga wariyey annahu qaala licabdillaahi bni salaam ninkii caalimkaa xabriga yahuudiga markii hore ahaa ee towreedna aada u yaqaanay markii nebigu madiine yimidna islaamay nebigana jannada ugu bishaareeyey cabdullaahi ibnu salaam ayaa wuxuu yidhi atacrifu muxamada cumar baa wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibnu salaam atacrifu muxamadan kamaa tacrifu waladaka muxamed ma taqaanaa sida aada wiilkaaga u garanayso kale mau taqaanaa qaala nacam wa aktar haa buu yidhi iyo si ka badan weliba nazla alamiinu min asamaai cala alamiini fi lardi binactihi facaraftuhu yacni jibriil baa la soo degay tilmaamihiisii kutubtii baa lagu sheegay waanan aqoonsaday waa gartay yani xag alle wax ka yimid waa la hubaa waay marka ayb wa inii laa adri maa kaana min ummihi laakiin wiilkan aniga aan dhalay ma aqaanu yidhi hooyadii waxay samaysay ma ogiyi yani midkan aniga wiilkan aan dhalay aada uma hubow leeyahay wax kastaa dhici karaan boqol kiiba boqol ma hubo laakiin shaniga muxamed jibriilaa la soo degay xaq inuu yahay marka si ka badan sida aan kan u aqaano isagaan kaga badanahay uu leeyahy leanna isaga wax shaki ah maba aqbalayo iyo adnaa yacni shakin ma geli karo sidaas u yidhi ama macnaha in laga wado de qofku sida uu wiilashiisa ilmihiisa uga shakinaynin sidaas in la agay ugu yaqaaneen nebiyullaahi maxamedna macrifadiisa mid shaki aqbalaysa aanay ugu ahayn agtooda meeshan marka waxaa laga qaadanayaa qofka isagoo wax garanayo inuu haddana gaalnimo ku dhex jiri karo waa mas'ale iyada in lagu baraarugo u baahan leanna kufrigu jahli ma aha keliya kufriga iyo jahliga mar kasta isma laazimaya qofkaan isagoon jaahil ahayn oo cilmi leh haddana gaal waa ahaan karaa leanna kufriga jahli keliya laguma fasiri karo kufriga anwaacdiisa waxaa ka mid a mid jahli ka imaaday iyo mid cinaad iyo madaxaday ka imaaday oo jahli aan ka imaaninna waa suuragal waa jiri karaa meeshaa marka qofku marka uu gaal yahay maahan keliya inuu iska eber yahay waxba uunan garanaynin ma aha bal isagoo wax garanaayo kutubta ilaahay wax ka bartay ayuu qofkaasi gaal noqon karaa walciyaadu billah nimankaan hadda sooma arkaysa waxaa la leeyahay macrifo miyaa u dhiman sidii n yani nebiyullaahi maxamed waa garanayaan waxay u garanayaan si ka badan sida ay u garanayaan ilmahooda jahli ma haayo marka abadan aladiina kuwa aataynaa aanu siinahum iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuuna way garanayaan hu nebiyullaahi maxamed bay garanayaan kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abna'ahum wiilashooda wa ina fariiqan koox oo minhum iyaga ka mid a layaktumuuna waxay qarinayaan alxaqa xaqi bay qarinayaan walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og iyaga ogay xaqi qarinayaan alxaqu min rabbika alxaqu marka waa khabar mubtada loo soo qadaraa haada alxaqu haadaakani alxaqu xaqii weeyaan min rabbika xaal ou xagga rabbigaa ka ahaaday shubu jumlaha marka waa la xaalaynan ama in la yidhaahdo alxaqu in laga dhigo faacil oo ficil loo soo qadaro jaa-aka alxaqu xaqi baa kuu yimid nebi moxamedow labadaas macno ixtimaal baa baqawi macaalimu tanziilka uu ku sheegay haadaakani alxaqu xaqi weeyaan min rabbika xaalow xagga rabbigaa ka ahaaday falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiyo marnaba ha ka shakinin sidan marka maxaa loo leeyahay qofka haddii ma og tahay halkan looga qayliyo meeshaan looga qayliyo oo niman haddana cilmi istabaayo oo kitaabba akrinaayo iyo hadday dhinac walba uga qayliyaan waxaa dhici karta hadduusan ahayna de qof ilaahay xaggiisa laga ayiday haddii uunan ahayn shaki baa ku dhalan kara marka waxaa la leeyahay nimankan gebgebtooda iyo waxaan ay akrinayaan nimankan iyago iyagoo xaqii yaqaanay ka leexdeene waxba yaynan ku saameynin adiga walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqu lkhayraat aynamaa takunuu yaati bikum allahu jamiica walikullin mid kastaa yahuud iyo nasaaro iyo muslimiintaba walikullin mid kastaa waxaa u sugnaaday uu leeyahay wijhatun qiblo ayuu leeyahay huwa isagu muwallihaa mid u jeesanayo mid u jeedinayo uu yahay wajhahu wejigiisa mid u jeedinayo uu yahay markuu cibaadaysanayo ee fastabiquu dhaqtama oo tartama alkhayraati khayraadka u hormaro u tartama aynamaa meel kastoo takuunuu aada ahaataan ya'ti idinla imaadee bikum idinku allaahu alla idinla imaadee jamiican xaalaatiin dhammaantiin ina allaha alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodowa walikullin dhammaan mid kastoo yahuudama nasaaro iyo keyrkoodba wijhatun ay qiblatun buu leeyahay mid kastaa qiblo ayuu leeyahay markuu ilaahay caabudayo ou fiiriyo wax isu kiin darsan oo aada mushtarak ku tihiin ma jiraan idinka iyo gaalada kala leexda dariiqadiinu yaysan isku mid noqonin cibaadaadkiina yaanay isku mid noqonin akhlaaqiyaadkiina yaynan isku mid noqonin dad markaa yacni diin dhammaystiran haystaad tihiin hayduu ku filnaato uma jacalnaaka calaa shariicati min almri fatabichaa walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun waxa ay meesha ku hayaan ahwaa waa iyaga ayb walikullin mid kasta oo iyaga ka mida wijhatun ayaa u sugnaatay qiblo ayuu leeyahay huwa huwadaa marka waxay u laabanee kullunta walikullinta waxayna ugu laabanee bictibaari lafdihaa ee laa bictibaari macnaaha ma ah leanna macnaheedu waa jamac huwa ma mudaabaqayn lahayn laakiin lafdigan marka la fiiriya lafdu kulli waa lafdi marka mufrad buu xagga lafdiga ka yahay saas darteed baa marka huwa damiir loogaga dhigay walikullin dhammaan mid kastaa wijhatun baa u sugnaatay qiblo huwa mid kastoo iyaga ah dhammaantood muwalliihaa mid u jeedinayo uu yahay qibladaasi wajhahu wejigiisa mid u jeedinayo uu yahay marka muwalli waa ismu faacil haadaasi marka mafcuul koowaade iska noqonaya wajhahuna waa mafcuulkii labaad ayb fastabiquu u tartama alkhayraati khayraadka u tartama oo yacnii u kala hormara aynamaa meel kastoo takuunuu aada ahaataan ya'ti idinla imaadee bikum idinku allaahu alla idinla imaadee jamiican xaalaatihin dhammaantiin ina allaha alla calaa kulli shayin shay kastaa korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodow wa min xaysu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam wa min xaysu meel kastoo kharajta aada baxdo fawalli meel kastood u baxdo fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi alxaraami masjidulxaraam xaggiisa u jeedi wa inahu jeesashadaasi ood u jeesanaysid masjidulxaraam lal xaqu xaqii waaye min rabbika xaalow xagga rabbigaa ka ahaaday wamallaahu alla ma ahaanin bigaafilin midkii moog camaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan waa amar saddexaad marka meesha waa dhowr amar baa midii hore waa soo marnay kii labaad waa ka saddexaadna waa kan ayb wa min xaysu kharajtada kalawa culamada qaar marka waxay yidhaahdeen saddexda jeer waxaa loo soo celceliyey ta'kiidan liamri naski qibladan la bedelay ayaa shanigeeda weli aada loo sii adkeyn qaar kalena waxay yidhahdeen maya saddex xaalad ayay kala degi tii koowaad waxay ahayd ninkii kacbada u jeeda mid kale waxay tahay ninkii ka fog midda kalena waxay tahay ninka safar markuu ku jiro mar kasta qiblada usoo jeesta saddexdooda marka amar saddex waxyaaboodaa lagu ayaa lagu dejinaa bay dhaheen qurdubi ayaa ka mid a dadka sidaa weliba doortay wa min xaysu meel kastood kharajta u baxdo fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shadra almasjidi alxaraami masjidulxaraam xaggiisa u jeedi wa inahu jeesashadaas wejigaaga aada qiblada u jeedi kacbada u jeedinaysid lal xaqu xaqi weeyaan min rabbika xaalow xagga rabbigaa ka ahaaday wamallaahu alla ma ahanin bigaafilin midkii moog camaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan wa min xaysu meel kastoo kharajta aada u baxdo fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shadra almasjidi alxaraami masjidulxaraam xaggiisa u jeedi waxaysu maa meel kastoo kuntum aada ahaataan fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyaalkiina shatrahu masjidulxaraam xaggiisa maxaa sidaa loo yeelay lianlaa yakuuna si uunan u ahaanin linnaasi dadka uunan ugu ahaanin calaykum idinka korkiinna xujatun wax xujo ah aynan kor ugu ahaanin saynan dadku xujo idinkaga helin ila aladiina kuwii ma ahane dalamuu dulmi falay oo minhum xaalay dadkii ka mid yihiin ama minhum kufaaru quraysh xaalay ka mid yihiin falaa takhshawhum ha ka cabsanina wakshownii aniga iga cabsada waliutima waxaa kaloo qibladaa la idinkugu jeediyey waliutima inaan dhammaystiro nicmatii aniga nicmadeyda calaykum korkiina aan ku dhammaystiro laallakum walacallakum tahtaduuna welikay tahtaduu iyo saad u hanuuntaan aayaddan marka tafsiirkeeda laba meel baa aad marka looga qaban karaayo waxay tahay lianlaa yakuuna linnaasidaas annaas yaa laga wada hadda annaas linnaasida hore waa yahuudda ila aladiina dalamuuda dambe waa quraysh sida ugu dhow saas marka allah wuxuu leeyahay meel kastood u jeesataan ood aadaan u baxdaan qiblada kacbada u jeesta maxaa marka kacbada laydinkugu jeedinaa lianlaa yakuuna linnaasi dadka saynan ugu sugnaanin calaykum idinka korkiina xujatun gar xujo iyo gar saynan idinkaga helin laba tafsiir marka linaasna haddaan yahuudi ku fasirno yahuud saysan gar idinkaga helin laba macnaa ku jira marka labada macno midda koowaad waxay tahay nimankan yahuudda waxay yaqaaneen in baytalmaqdis la idiin jeedinayo awalan kadibna la nasakhi doono kacbada xaggeeda la idiin soo jeedinayo waa yaqaaneen kitaabaday igu taallay haddii marka kacbada aan la idiin soo jeedi lahayn waa idinka gar heli lahaayeen oo waxay dhihi lahaayeen waa kan diintiinni kitaabkiina wuxuu qoraa ama yacnii kutubteenna waxaan ku aragnay kacbada in la idiin jeedin doono aawe maxaa kacbada ugu jeesa weyseen si aynan idiin dhihin oo xujada aynan idinkaga helinaan saa u yeelna mar haddii kacbadii la idiin jeediyey bis waay gar damba ma leh gar ma helayaan leanna meeshii kitaabadooda wixii ku qornaa waaba la arkayba waa kana waa la dabaqay macna sidaasaa lagu macneeyey macnaha labaadna waxaa la yidhi walianlaa yaxtajuu bimuwaafaqati lmuslimiina iyaahum fi tawajuhi ilaa beyt lmaqdis beyt almaqdis waa la idinka soo leexiyey kacbadaa la idiin soo leexiyey si yahuud aynan xujo idinkaga helin xujadaasuna waxay tahay si aynan u dhihin waa kana waana waafaqeen muslimiintii soo ma arkaysaan annagayna waafaqeen si aynan isu dhihin sidaas oo arrintaa aynan xujaba idinkugu yeelanin baa baytalmaqdis laydinka soo leexiyey kacbada la idiin soo leexiyey ibnu kathiirna wuxuu yidhi wahada adharu labada macno kana xoog badan yahuudi yahuud saynan xujo idinkugu yeelanin yacni saynan isu dhihin waana la waafaqay meeshaa marka maxaa annaga macno weynaa ku jira marka macnaha ku jira waxay tahay yahuudda iyo nasaaradu waxay ku dadaalaan in iyaga la waafaqay jeceli qarashay ku bixiyaan lacagay ku bixiyaan waa u dadaalaan arrintaas haddii marka iyaga la waafaqo xujadii bay kaa helayaan shanigii qiblada marka fiiri baytalmaqdis waxaa nalooga leexiyey oo kacbada naloogu soo leexiyey nimankaas inay hungoobaan oo ay damacaas waayaan oo la quusiyo ayaa kacbadana loogu soo jeediyey marka miyaynan ahayn marka innaga waajib nagu ahayn inaan iyaga khilaafno marka mar kasta in la kullamaa la khilaafo ilaahay baa loo dhawaana xaggiisa leanna maxaa yeele waxyaabihii ugu waaweynaa waa kaa lagu khilaafayo ciidaha iyo waxaana waa noo imaan doonaanoo waxay ku imaan doonaan suurat lxaj walikulli ummatin jacalnaa mansakan halkaasay ku imaan ayaan ku arkaynaa insha allah marka muwaafaqadoodu marka waa khatar nin awalba baatil iyo xiqdi iyo xaasidnimo ku socday baatil doortay haddii isaga la waafaqo waa jecelih haddii isaga laga leexdana waa naca ayb meel walbaa marka hadda dadku inay isfahmaana lagu soo dhejiyey ayb dadku inay isfahmaan dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan dadku waaba inay iswalaashadaanba marka maxaa laysu walaashanaa kufri iyo iimaan maa walaalo noqon karo meel isagama imaan kara middaasaa marka ilaahay nagu ogyahay diinku nagu ogyahay qofkii marka isaga ka leexdo oo ama thaman yar uga leexdo ama macaarib kale iyo ujeedooyin kale uga leexdo isaga unbay u taallaan ayb lianlaa yakuuna si uunan u ahaanin linnaasi dadka uunan ugu ahaanin dadkana yahuudda laga wada calaykum korkiina xujatun wax xujo a saynan ugu ahaanin kor korkiina aynan ugu yeelanin ila aladiina kuwii ma ahane dalamuu dulmi falay minhum xaalay quraysh ka mid yihiin marka ila aladiina dalamuudanna waa quraysh haddii marka kuwaas muwaafaqadooda darteed iyadoo la nacaayo lasoo leexday kacbada loo soo leexday waxaa laga yaabaa marka quraysh inay xujo yeelato markaas oo ay yidhaahdaan waa kanaa beledkii uu ku dhashay iyo dadkiisiiba uu soo qaabilay annagoo noo soo leexday kuwaas inay sidaa yidhaahdaana laga yaaba kuwa iyaga marka hadday sidaa dhahaan dee xujaa loo hayaayo xujadu waxay tahay nebigu ilaahiisiiba u adeecay xagga marka u jeestana rabbi baa amray halkaana rabbi amarkiisuu ku yimid ee idinka waafaqidtiina iyo kuma imaanin ila aladiina kuwii maahane dalamuu dulmi falayo minhum iyaga ka mida quraysh falaa takshawhum ha ka cabsanina wakshawnii ani iga cabsada axkaamtan aan idin amrayo fuliya yahuud iyo mushrikiin midna ha ka cabsanina waliutima liallaaday ku cadfan tahay waliutima inaan dhammaystiro ayaa xaggaa laydinkugu jeediyey kacbada nicmatii nicmadeeda calaykum korkiina aan ku dhammaystiro walacallakum tahtaduuna walikay tahtaduu si aada u hanuuntaan kamaa arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina kamaa arsalnaa waliutima nicmatii nicmadeeda inaan dhammaystiro calaykum korkiina ku dhammaystiro soo maahayn itmaaman dhammaystirid kamaa arsalnaa mila maa oo kale ah nicmadeyda inaan korkiina ku dhammaystiro itmaaman dhammaystirid kamaa ay mila maa kii oo kale ah arsalnaa aan dirnay fiikum idinka dhexdiinna rasuulan rasuul aan dirnay minkum rasuulka oo minkum idinka idinka mid ah rasuulka oo yatluu akrinaayo calaykum korkiina ku akrinaayo aayaatina aayaadkeenna wayusakiikum idin dahirayo oo idin tarbiyeynayo akhlaaqda xun idinka nadiifinayo wayucallimukum idin barbaraayo alkitaaba kitaabku idin barbarayaa waalxikmata xikmadii sunnadiisii buu idin barayaa wayucallimukum wuxuu idin barbarayaa rasuulka oo idin barbarayo maa shay lam takuunuu aydnan ahayn taclamuuna inaa og tihiin waxaydnan ogeyna idin barayo ee fadkuruunii haddaba xusa aniga adkurkum idin xusee washkuruu lii igu shukriya aniga walaa takfuruuni ha igu gaaloobinina meeshaan marka kama arsalnaadaan dhowr icraab baa ku bannaan mid waxa ay tahay masder kamaadaan marka ka kaafkaani in laga dhiga bimacnaa mila xagga icraabtana uu dhaco sifo inuu u noqdo mawsuuf masder ah oo lasoo qadarayo waliutima nicmatii itmaaman waliutima nicmatii calaykum itmaaman mila maa arsalnaa oo kale la mid ah dhammaystirid oo taas lamida in la yidhaahdo taas waa macno waxaa kaloo la yidhi marka ayb kaafkaani raajicatun waxay u laabanaya marka waliutima nicmatii calaykum yaa loo celinaya waxaa layska dhahayaa marka wali kamaa arsalnaa saan nicmadeydii aan idinkugu dhammaystiray sidaasi la eg yaan arsalnaa waxaan dirnay fiikum idinka dhexdiinna rasuulan rasuul baan dir ayaan dir ayaan dirnay rasuulka oo minkum idinka idinka mid ah marka diridda rasuulka lasoo diray waa min jumlati nicam nicmooyinka alla noo galay n wax ka mid a walidaalika rasuulka haddii lagu kufriyo nicmadii baa la bedelay kufri baana lagu bedeshay alam tara ila aladiina badeluu nicmat allaahi kufran wa axalluu qowmahum daara albawaar nicmadaa ibnu cabaas nebi maxamed uu ku fasiray laqad mana allaahu cala almu'miniina id bacata fihim rasuula minhum yatluu calayhim ilaa aakhir ilaaya nicmo iyo gallad baa laga dhigay laqad mana allaahu alla wuu idin galladaystay calaykum korkiina id bacata fiikum markuu dhexdiina kasoo bixiyey rasuul uu kasoo saaray min anfusikum idinka idinka mida ilaa aakhiriha tanna marka sidii oo kale waa rasuulkii marka waa nicmo rasuulkaasoo yatluu akrinaayo calaykum korkiina aayaatina aayaadkeenna ku akrinaayo wayusakiikum idin dahirayo idin tarbiyeynayo wayucallimukum idin barayo alkitaaba kitaabka waalxikmata sunnada idin barayo wayucallimukum idin barayo maa shay lam takuunuu aydnan ahayn taclamuuna inaad garanaysaan wax aydnan aqooninoo jaahil aad ka aheedeenna waa idin barayaan fadkuruunii ixusa alla wuxuu leeyahay fadkuruunii ixusa aniga haddii axadku uu nicmo kuu galay ixsaan uu kugu yeesho soo markaasi adiga laguguma laha inaad axadkaasi sheeg sheegto inaad sheeg sheegto markaa wuxuu kugu yeelanayaa waajib lagugu leeyahay noqonaysaa fadkuruunii sheeg sheega aniga bani aadamka qofkii wax u galo badanaa qofkaan abaaldacyada iyo lagu aqoonin waa sheeg sheegaa maanta dhan afkiisaa ku badan dee ilaahay nicamka uu noo galay wax la tirin kara maaha isaga marka aan sheeg sheegno in la sheeg sheego fadkuruunii sheeg sheega oo ixusa aniga adkurkum idin xusee anigana waa idin sheeg sheegaya xadiidkii xadiidulqudsigana wuxuu ahaa man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala-in dakartuhu fii mala-in khayrin minhu ninkii aniga nafsadiisa igu xuso nafsadeydan ku xusaa anigana dad dhexdood ninkii igu xusana ummad ka khayr badanaan dhexdooda ku xusaa aniga marka fadku marka dikrigu macaani badan baa ku jirto dikrigu qofka waa ilaaliya xirsixirow u yahay oo haddii qofka uu ilaahay xuso oo adkaarta subaxdii la akriyo kuwa galabkii la akriyo kuwa munaasabaadka uu ku dadaalo ee qofka uu noqdo daakir carabka ilaahay ka xuso qalbiga ilaahay ka xuso leanna qalbigana alla waa laga xusaa ta qalbigaana weyn qofka mar walbaa inuu alla qalbigiisa uunan ka taganaynuu xusuusan yahay afka uu ilaahay ka xuso markuu sidaa yeelo wuxuu ku mutaysanayaa isagana inuu ilaahiisa sheeg sheegayo rabbi baa sheeg sheegayo xusayo washkuruu lii igu shukriya aniga oo nicamka aan idiin galay ku shukriya oo aniga igu shukriya ha i abaal dhicinina walaa takfuruuni ha igu kufrinina oo ha i abaal dhicinina ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin jamaacada qaar ka mid ah waxay